Rootiga waliba sukumada raashinka sida maalinlaha ah ee Langadhawa walibana jira dhalinyaro badan oo gadhaysa rootiga waa nolol maalmeedkooda kuweydiisayaan. Waxaan ukumadha dhalinyarada gadhaysa rootiga oo kuwareysidhi barnaamijka ganacsiga ee Radio Ardhi iyay sheegeen in hadda jira hoos u dhac kooya gadhashada rootiga. Waxaana ukumadha sheegeen in bilowgii hore ay gadhi jireen shan boqol ilaa iyo afar boqol xabo oo rooti ah balse bili dhamaadkii Abriil iyo bilan May ay jireen suuq xumo afoo saartay gadhashada rootiga.
Walaal walahi waqtiga ciidan ulusi dadka beero ay jiraan walaal goobo kala fadhahayna hada mudo todoba sano kala fadhayan hada laakiin ciidan ulas iska jir. Walaal horta todoba boqol sideed boqol ama la gadhay hada laakiin ilaahay marsha laba boqol batabar loo waaysiinaya. Ulas ulas door ma jir.
Meeshaan ulas Ulas ma sheena ilaahay marsha dadkii beero ay jiraan. Beero ay jiraan ki roon ilaahay marsha usona. Rootiga bay ilaahay marsha magadhay. Hada alxamdulillah rida disaasata waa marka rootiga badan aysan gadhi jirin ma dadka deegaanka ama dadka baadiyaha hadda kama qoran sheegayto.
dadka baadi dadka baadadka gadada jireen Haye laakiin may buuhan ilaahay marsha wala waqti waqti mudo la fadhe mudo ilaahay marsha saad argahayto marba magada maaw haye teedada ma dagaadi hadda mudo isku wedanay hoolana iska barnay shaqo kalna arada maal ka jirto teeda alxamdulillah wala ilaahay nin kasaabi nasiib iska miiska ma insaaran iraabtun lama booli konton oo usi haye
hadda kan aad argahayto markaanaada ilaahay marshiya een suuqumadaas iska jirta hawleyti walaa qob ashanta saa iyo lita saa hobladeeda wal haraashe haye red aad maragnaad ilaahay marshiya suuqumad ilaahay sheenay wal isku sabaree leed maasha allah een, horta een, rootiga alxamdulilah Een, horta muddo ada een, tumiyo lama sano ayaa ka jara Een, rumaantii horta maasha allah way baa een, walaa een, alyoomkii iyo kulli horta may kuwaysan laakiin waxoogo een, sidii hordhaan usahaayay iyo hadda micnaha way baa een, iyad iyad aan shal duwayin Een, way baa hordhaa way baa een, walaa shal socdaay een, suuqa maasha allah isku hay Een, way baa wal walaalkii shal goyo isku hay laakiin hadda waxoogo way baa suuq inkastoo suuq xumo isku jirta haddana wayba waa alyoomika may kuwaysan walaahi maasha allah asugu qanacsana kulli een, intii walkala meelkala kugu weydii lahay wayba dhididka isku anto walaahi adamdaasay meelha koo gala la isku barakaysta lakin wrong walaahi maasha allah iyadaan ka qanacsana boqolkiiba boqol Een, horta ganacsiga tan wayba een, mudoosay wayba nagaase adiba aba lafaaga walba- walba u helaanaba Een, walaan wayba ogta wal adamdaasay foornaha ku qaadadaasoo lacag loo kala sugaawo Ee, walaagi hoo ee, kiinka walaagi hoo kiinka gadagna meraay een, wayba nagadaase meraay een, een, lama kuwan nagadaas lama kuwan maalin walaagi wayba nagadaas meraay intii foornada walaa jeesiido adamdaasay sintii meelaha kiinku baha aa qaadata mudoosay wayba nagadaas adiba wal kuwaayaas walba maaban galaanaba iyadii wayb waa shaqo kale una qawdaan un kasaanoon maalin shaqadaanu isku wayb waa yeelo isku ciirsaan wayb waa mudoono haykii la hado waykii oray mudoo foornada wal ku deensoy maraay taasaa lagu wadaado ee saddexdii boqol xabo hoob adanagta may khasaarasa maadaama adina kuura tiro leh ka qaadi haa inkastoo aa, u- khasaare edin weyn waayo faa'iidada ana- aan aan ka talgalay ma ku helow waayo een, hadda een, ada wayb waa ada lacag oo far badan ana tabo lahay iyo meelo ka waaye mareed wayb waa ada hoo ada boqol oo kale kiingadanta wayb waa ada walaago walamaado doolar iyo lamaado doolar iyo bari walaa soo kala arne yaa ada kiinku boodasa laakiin inkastoo uu se oo wada gadan uu tafaylayi laakiin badan iyo may helow